arday badan oo dalka wax ku soo baratay kolka ay yimaadaan waddamadan eeshiya ee jaamacadaha ay soo doontaan ayaa qaarkood loo tixgeliyaa tacliintoodii ee dalkii soomaaliya ay wax ku soo barteen sida maxamuud cabdilaahi bile oo hadda sanadkii ugu dambeeya ee shahaadada labaad ee mastarka ka wada dalka maleeshiya gaar ahaan magaalada kuwalalambuur marka hore waxa uu iiga waramayaa jaamacaddii hargeysa ee uu ku soo qalinjibiyey iyo waxa uu soo bartay walaalow waxbarashadeydii dugsiga hoose dhexe ilaa qeybta koowaad ee jaamacadda ee digriga layidhaahdo waxaan ku qaatay wadanka digrigeygiina waxaan ku qaatay magaalada hargeysa jaamacad layidhahdo abdisaaba medical university college oo aan ka mid ahaa ardaydii markaa nasiib koo heshay inay jaamacadda ku biiraan oo laga leeyahay wadanka ethoobiya jaamacadda waxaan ka qaaday maado layidhaha public health oo weliba xagga clinicalka marka inta badan public health laga hadlayo dadka culumtan caafimaadka bartay waa fahmaya waa laba qaybo mid clinical iyo mid public health buyuraha markaa dhaatooyinka waxaa la xiriirtaa kadib muddo afar sano iyo bara adugu olmost shan sana baan waday maadada public healthiga weliba qeybta digriiga maadaama jaamacaddaasi laga leeyahay ethoobiya waxa maxamuud uu ii sheegay in sanadkii u dambeeyey uu gudaha dalka ethoobiya uu ku dhammaystay sanadkii ugu dambeeyey simisterkii ugu dambeeyey markaa waxaan jaanis u helnay oo ardaydii markaa jaanis loo siiyey inay wadanka etoobiya tagaan magaalada diridhaba halkaasaanu kusoo qaadanay simisteran oo ah inaanu intership kusoo qaadano practical waxyaalihii aanu baranay maadaama markaasi maadadaanu dhiganan ay u badnaayeen maadooyin clinical ah oo internal medicinkii surgerigi iyo briatrigii iyo xanuunadan markaa dumarka ku dhaca iyo weliba qeybaha basic ee markaa nersinka loo baahan yahay marka meelo wax ka dhacaan oo kale qofka kaga hortago oo maado aada u fiican bay markaa ahayd wadankana ku cusub jaamacadaasina ma ogtahay ay kusoo kordhisay kadib waxaan jaanis u helay inaan magaalada diridhaba kusoo qaadano simister waxbarashaday kamid a weliba aanu practical fiican aanu kusoo helno aanu soona dhex galno dadkii wax badan aanu kasoo faa-iideysano muddadaa kadib waxaan soo afmeeray qeybtii koowaad ee waxbarashadeeda ee digriiga ee culumta caafimaadka anagoo ku sugan magaalada hargeysa baan kadib waxaan go-aansaday inaan sii wado markaa barnaamijka intaas kadibna waxa uu yimid maleeshiya si uu master digriiga ugu sameeyo waa kan mar kale iyo waayihiisa kuwalalambuur markaa kadib waxaa wakhtigu ii saamaxay inaan imaado maleeshiya labadii kun iyo sagaal iyo tobankii kadib waxaan helay jaamacad layidhaahda malayo university oo ah jaamacadda koowaad ee wadanka caalamkana hadda sanadkan ka gashay jaamacadda lixdan iyo shanaad markaan jaamacadda ku qancay waan tegay markaa caadi si fysical ayadan cidnay wadin brograamkii waxyaalahay bixiso markaana way yar adkeydba xiliyadaasi in dad ajaaniba maogtahay la yar qaato hadda corona wax badan buu fududeeyo adoo dalkaaga jooga wax iska baran karaysaa laakiin jaamacaddan oo kale waa iska yar adkeyd sidaas ayaan jaamacadda ku bilaabay jaamacaddan waxaa layidhaahdaa malaya university oo waxay ku taalaa hadeerta caasimada waana jaamacadda koowaad wayna ii fududeed markaad aragtid inkastoy soomaalida dhigatay aada u yaryihiin marka loo eego jaamacadaha kale arday badan ayaa dalka dib ugu laabta kolka ay dhammaystaan waxbarashadooda maxamuud waxa uu rajaynayaa inuu dib u guryo noqdo dadkana uga faa'iideeyo aqoontiisa wallahi waad mahadsan tahay waana su-aal muhiima inta badan marka cilmiga laga dhiganayo marka laga soo tago naftaada iyo waxa ku tarayo waxay tahay wixii aada dhigatid maogta inaad ummadda uga faa'iideysatid prioritigana adoo siinaya maogtahay marka ummaddii aad ka dhalatay laakiin meel walba aad joogto inaad jaaniski siin karaysa inaad ummadda ugu shaqaysad xirfadaadii noocay doontaba ha ahaato adaan ciidna waxba u eegin marka waxaan ku rajeya weyna insha allahu tacaala maadadan hadda master baan hadda wadaa oo weliba sanadkii ugu dambeeyay hadda gabagaba ah oo waa public health saan ku sheegayba waana maado muhiima weliba hadda xiliyadan lagu jiro ee xanuunadan faafa ay soo bateen waayo dunidu waysyar bedeshayba la dhahaa maadadana inta badana waxay fogas karaysaa laba qeyboodun waa ka hortag iyo kantroolid wixii intuusan dhicinba marka waxaa la dhahaa ka hortaga iyo kantarooliduna waxay ka qarash yar tahay ama ay kostigeedu uu ka yaraya waxa la yidhaahdo inaad qof treatment ama cura aad u samaysid oo la daweeyo
kumanaan soomaaliya ayaa wax ka barata waddamada maleeshiya bakistan iyo indiya waana dalalka ugu badan ardada soomaalidu ay waxbarasho usoo doontaan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya